إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday maleeshiya taabacsan dowladda kenya kuwaasoo ku sugnaa deegaan dhaca xuduudbeenaadka kala qayb ee soomaaliya iyo kenya xukun xadusino ah ayaa ka dhacay magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xamlad dacwi ah oo dhowaan ay kaga dhawaaqday deegaana ka tirsan walaayada dab xooggan ayaa mar kale ka kacay banka xaguuga oo ah dhuldaaqsimeed ku yaala dhulka soomaali galbeed shaqaalaha isbitaalka magaalada burco ayaa ka cabanaya mushaar la'aan haysata dhowr bilood hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniye ah ayaa lagu dilay dalka iiraan
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday maleeshiya taabacsan dowladda kenya maleeshiyaadkan oo la shaqeeya dowladda kenya ayaa lagu weeraray deegaanka meri oo u dhow deegaanka kamboni oo dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya welina ah faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay xukun xadusino ah ayaa ka dhacay magaalada saakowe ee jubbada dhexe warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
waxaa maalintii shalay goob fagaaro ah lasoo istaajiyey gabar aan guur soo marin taas oo lagu soo eedeeyey in ay ku dhacday falsino ah fagaaraha waxaa goobjoog ahaa boqolaal dad ah si ay u daawadaan xukunka goobta ka dhacay qaaliga ayaa marka hore ka hadlay falka lagu soo eedeeyey gabadha bismillaah ujeeddo xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd kowdii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix ayaa maxkamadda shareecada islaamiga ee degmada saakow la horkeenay oo lix iyo toban sano jir ah oo lagu soo eedeeyey in ay sanaysteen maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay waxayna ku jawaabeen waxay tidhi haa waan sanaysanay aniga shayddaan ayaana nagu qaaday intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay su-aashii la weydiy iyo jawaabteeda waxay weydiisay in maskax ahaan fiyowdaha iyo in ay guur soo martay waxayna ku jawaabtay maskax ahaan waan fiicanahay laakiin guur ma soo marin intaasi kadib waxaa lagu dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda goobta ayaana lagu fuliyey intaa kadib markii maxkamaddu dhegaysatay eedeynta iyo jawaabta ahna qiraal una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidatan xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xaddu zinaa ah iyo hal sano oo musaafuris ah maadaama aysan soo marin guur xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraalkeeda maraajicda loo usqudayna kow aayadda labaad ee min suurati nuur qaala tacaala azaaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudukum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin labo can cubaadata bnu saamit radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu mi'ati wanafyu sana rawaahu muslim wabilahi towfiiq imankan waxaan gudugalaynaa fulintii الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
saako waxaa dhowr mar oo hore ka dhacay xukuno kala duwan oo ka mid ah xuduudda uu allaah addoommadiisa u soo dejiyey walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka warbixisay xamlad dacwi ah oo dhowaan ay kaga dhawaaqday deegaana ka tirsan walaayadaas muxsin xasan ayaa ka warramaya
tani waa xamle dacwadeed ballaaran oo ay ku dhawaaqday dhanka kalena taabagelisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xamladaasi oo cinwaankeedu yahay in lagu hanuuniyo ummadda waddada toosan xamle dacwadeedkan oo looga dhawaaqay degmada jilib ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona qaybo kala duwan oo ka mid ah bulshada sida mucalimiinta madaarista qur'aanka kuwa macaahidda iyo mucalimiinta jaamacadda iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xamlada irshaadul-ummah ilaa sabiili rashaad ku dhawaaqay isagoona ku baaqay in si fiican looga faa'iidaysto awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo taariikhda hijriyada ay ku beegantahay afar iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysaa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaado si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili arashaad shacaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi xadiiskii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa shacaar looga dhigay ilahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shacaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahi subxaana wa tacaala inoogu kaalmeeyo iyadoo aan ka duulayno xadiiska ayaan ummadeennii aan maamulnay wilaayad ku hoos nool waxaan ugu talagalnay inaan u samayno insha allahu tacaala xamladan ummadda lagu tawjiihinayo waddada toosanna lagu tusinayo biidni illahi tabaaraka wa tacaala intaasi kadib waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa tilmaamay wacyigelinta dowladda iyo halka ay ku wareegi doonto iyo qodobada diineed ee ay bidhaamin doonto wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro khaasatan ragga inay masaajidda camiraan qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshadeen ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horreeya ugu muhiimsanaa qaar ka mid ah dadkii ugu horreeyey ee nasiibka u helay in lagu daahfuro xamlada ayaa si weyn u soo dhoweeyey kuwaasi oo ahaa mucalimiinta madaarista qur-aanka iyo macaahidda iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin juhuudda ay wadda wilaayadooda mowduucan loogu wacay oo xarakada soo agaasiintay wilaayada la soo mariyey dadka ugu horeeyo lagu bilaabay na anaga aan noqonay waa mowduuc muhiimaddiisa ah waa mowduuc oo wixii aan u taagnayn oo aynu ka shaqaynaynay ah wey inna lagu bilaabana waa sax oo waxay sax ku tahay bulshadii oo dhan dadka ay hayeen oo ay gacanta ku hayeen baan nahay gaar ahaan weliba jiilka cusub ee soo koraya dadkii gacanta ku hayay baan nahay waxa annagaan u sheegno ayaa gelaya waxaasayna la suuq tagayaa saa darteeda marka waxa weeye waa gar weeye xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cadyahay waa inshaad ulumma ilaa sabiili arashaad in ummadda lagu hanuuniyo waddada toosan waddada toosan waa waddadii uu ilaahay noo jeexay weeye shareecada islaamka ay ku tiilay ugu dambeyntii xamle dacwadeedkan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa si guud hergelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi oo uu hadafkeedu yahay in laga hergeliyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah si loola dagaalamo jahliga loona dhiso wacyiga iyo ogaalka bulshada muslimka ah dab xooggan ayaa mar kale ka kacay banka xaguuga oo ah dhuldaaqsimeed ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
debkan oo ku faafay inta badan banxaguuga oo ah dhuldaaqsimeed caan ka ah dhulka soomaaliyeed islamarkaana dhacduleedka degmada gaashaamo ee gobolka jaraar ayaa lasoo sheegayaa inuu geystay khasaare aada u fara badan wuxuu debka halkaas ka holcayaa muddo afar maalin ah sida uu sheegay qof goobjooge ah oo la hadlay warbaahinta
waxaan soo banweynin xaguuga oo gaashaamo ayaan ku sugannahay waa intoo dhexaysa shimbiraale iyo dhagxaado oo u ka horanaya dhowr bilood ka hor uu ka ka qarxay dibdabkaa weyni mar labaad ayuu gubanayaa
waa markii labaad oo dhulkan uu deb ka kaco islamarkaana la arkayo isagoo gubanaya banka xaguuga waa dhul daaqsimeed dhanka kalena waa dhul dalxiiseed laga garanayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya waxay wararku tilmaamayaan in waagii hore uu ahaa dhulkayna kadibna uu nabadguur ku dhacay xilliyada isbedelay awgeed sidaasina ay dadka deegaanka ugu bixiyeen magaca banka xaguuga hadda waa dhul daaqsimeed waxaana waqhtiyada abaarta daaqa geela oo ah hantida soomaalida sida gaarka ah ugu dadaasho shaqaalaha isbitaalka magaalada burco ee gobolka togdheer ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysata muddo dhowr bilood ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise qaar ka mid a dhakhaatiirta magaalada burco ayaa soo gudbiyey cabasho la xiriirta dhanka mushaarka shaqaalaha isbitaalka magaalada burco ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysta dhowr bilood sida ay sheegeen waxay kaloo sheegeen shaqaalahan dhakhaatiirta ah in siddeed bilood muddo ah aan la siinin wax mushaar ah waxayna u sababeeyeen in lacagta isbitaalka uu jeebka ku shubto nin uu adeer u yahay wasiirka caafimaadka ee maamulka la baxay somalilan waa sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa ka hadlaya dhibaatada haysata kacabanaash maamulka maanta custaalka jooga waxaanu kasoo shaqaynay custaalka anugu xanay shaqaalaha ugu muddada dheer leh jiingada custaalka burcad kuwii saaray baan ka mid ahay intaasoo dhanna waan kasoo shaqaynayey intaasoo madaxweynaha igu soo maray sideed bilood oo mushahar ayaa naga maqan sideedaa bilood hay-ad baa na siin jirtay maadaama hay-adaasu na siin jirtay marka hay-adda lawaana custaalkaana laga siin jiray custaalka maanta maamulka jooga cusbitaalka waa maamulka ugu macangegsanaaya maanta custaalka burca jooga ee ugu liitay baa jooga aan jin iyo ceeltoona aan kala wax alle kala saaraya aanay jirin waanu u tagnay waxaanu kuna arday shaqaalihii baanu nahay tagaasi baanu raacnaa waxbaan habeen xalay xalay anigagana la hadlay gaadh baan ku jiray xalay oo dhan habeenkii inta dadku hurdeen maan hurdin sidiina iminka waanu taaganahay sidoo kale haweeney oo iyadana ka shaqaysa qaybta carruurta ayaa waxay tilmaamaysaa iyadana ay dhankeeda dhibaato haysato labadii sannadoodee u dambeeyey maamulkii haystay waxbana nalama ixtiraamin waxna nalama siinin shaqaa socota shaqada hadday socoto iyo hadday hoosu dhac ku yimaado iyo haddii dhibaato ku timaado cidna ma danayso ninunbaa jeebka ugu dhacdaa akoonka cusbitaalku ninunbaa jeebka ugu dhacdaa cid hoos noo eegta iyo cid dadkaa ka shaqaynaya iyo dadka beeshinkahayba way ku dulmayiin reer buco way og yihiin cusbitaalka buco halku joogo maanta cidka aan ogeyni ma jirto maamulka somalilan ayaa waxaa lagu eedeeyaa inuu dhibaatooyin kala duwan ku hayo dadka shacabka ah waxaana maalmihii dambe isa soo tarayey dadka ka cabanaya maamulkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan hogaamiyihii siyaasadda ah ee xamaas ismaaciil haniyah ayaa lagu dilay dalka iiraan waxaa subaxii hore ee saakay soo baxay warar sheegaya in la dilay ismaaciil haniya oo ah hogaamiyihii dhanka siyaasadda ururka xamaas ee ka dagaalama waddanka falastiin ismaaciil ayaa waxaa lagu dilay duqayn ay yuhuuddu ka fuliyeen magaalada tahraan ee caasimadda iiraan sida ay xamaas ku sheegtay war-saxaafadeed ay baahisay weerarku wuxuu ka dhacay dhismo uu ka deganaa tahraan ismaaciil haniya ayaa waxa uu halkaa u tegay si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha shiicada ah iiraan ilaalada kacaanka iiraan ayaa xaqiijiyey in ismaaciil haniya lala dilay mid ka mida ilaaladiisa sida ay ku warantay warbaahinta dowladda iiraan haniya ayaa maalintii shalay waxa uu la kulmay cali qumaniin iyo madaxweynaha mascuud bashashkan halkaa oo uga qaybgalayay caleemasaarka bashaskan warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa